Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlaya nidaamka horumarinta shaqadii shaqaalaha. Kulankan ayaa waxaa kasoo qeyb galay Wasiir Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, agaasimayaal xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi. Agaasimaha Waaxda Horumarinta iyo Tababarida Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Cali Sow ayaa ka warbixiyay muhiimadda iyo ujeedka loo qabtay kulanka.
sharcigaas oo ah ee, qaabka shaqaalaha caafimaadka loo howlgelin lahaa ama ee, loo shaqaaleysiin lahaa ayagoo u marayaan ama loo sameynaya habraac sax ah oo qof walbana ee, si transparency ah ee, uu u noqon karo ee, xuquuqdiisa uu ku heli karo Een, soomaaliya markii laga hadlayo arrimaha ee, health workforce-ga waxa uu leeyahay ee, duruufo kala gedisan dabcan meelo badan oo warbixin laga sameeya ad aragteen way kamid tahay in shortage uu jiro ama nambarka ahaan ay yaryihiin haddana een, shaqaalihii oo yar cagsigeedana ee, shaqo la-aantuna ay badan tahay Een, haddana waxaa la yidhaahdaa magaalooyinka waaweyn ee ku- ay joogaan isla goboladii aan ay ku yaryihiin shaqaalo qualified ah oo bixin kara adeegyada loogu talagalay sidaas darteed ee, ka wasaarad ahaan waxaan isla garanay in een, juhdi badan la gelsho ee, tiirka ee, shaqaalaha caafimaadka kaasoo loo arko in muhiim gaar ah uu yahay adeeg bixinta caafimaadka Een, dowladnimada waxaa asal iyo aasaas u ah inay jiraan shuruuc iyo nidaamyo wax hagaya haddii shuruuc ay jirto nidaam uu jiro waxaa fududaanaysa marka ee, dhaqangelintiisa Ee, hadba si uu ku bilaabmo barbale malaha laakiin in meel abe- asaas ah ama dib loogu noqdo inay jiri karaan ayaa laga maarmaan ah wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya maryan maxamed xuseen ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la badiyo kulamadan oo kale si xog ballaaran looga helo caqabadaha haysta shaqaalaha shaqaalaha waxaa shaqaalaysiiya hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka oo maxay ahay iyagana bartnerkooda oo sida W- maxay ahayd w h o unicef ama maxay ahayd world banka Eh, waxaa loo baahan yahay in ay helaan muxuu ahaa matalaad sax ah waa run h r-ka wuxuu daboolaa ama hoos yimaadaa dhammaan maxay ahayd shaqaale weynaha meel kasta ay joogaan ee caafimaadka ah waana loo baahan yahay in maxay shaqaalaha la ogaado inta shaqayso iyo qualifiedkooda maxaa dhaqaatiir ah maxaa neris ah maxaa umlis ah maxaa eh, c w ah kulli waxoo dhan waa in ay wasaaradda caafimaadka sidoo hore u ahaan jirtay ay kusoo noqoto maxaa yeelay wasaaradda caafimaadka waxay mas-uulka ahaan jirtay dhammaan shaqaale weynaha meel kasta ay joogaan mushaarkooda xuquuqdooda fasaxooda iyo wax kasta ay u baahan yihiin oo ayaga hoos yimaada hadday noqon lahayd tababar hadday noqon lahayd dalacsiin hadday noqon lahayd wax kasto waxaa ay hoos yimaadaan wasaaradda caafimaadka gaar ahaan qeybta maxay ahayd h r-ka aada iyo aad ayaan ugu mahad celinaya dhammaantiin magaca iyo masabka aa ku fadhidiin kulamada noocan ah ayaa waxa ay door muhiima ka qaataan horumarinta iyo sidii loo sixi lahaa nidaamka shaqada iyo shaqaalaha wasaaradaha caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka